marka waxaan rabaa in halkan faahfaahin guud ka bixiyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee sidaad la socotaanba ee dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay ka jiray deegaanada dowlad goboleedka galmudug ee dhaqdhaqaaqyadaas ciidan waxay yihiin kuwo lagu diyaar garoobayo dagaal culus oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab oo sidaad og tihiin ku sugan qaybo ka mid a deegaanada dowlad goboleedka galmudug kuwaasu aad ogtihiin dhibka ay u hayaan ama ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaankan oo dhowrkii maalin ugu dambeysay ay soo baxaysay abasho ka imaanaysa shacabka ku nool deegaanada bari gobolkan galgaduud oo ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan iyadoo taa haddaba loo diyaar garoobayo dowlad goboleedka galmudug waxa ay diyaariyeen ciidamo taya leh kuwaasoo u diyaarsan inay al-shabaab ka saaraan deegaanada ay joogaan si shacabkaas loo gaarsiiyo gacan kaalmaatiya oo caalamiya waxaan sidoo kale rabnaa inaanu idiin xaqiijino in ilaa saddex bays uu ka furmay tababar kale oo dheeraad ah kuwaasoo iyana la doonayo in lagu kabo ciidamadan diyaarsan una diyaarsan xoreynta deegaano badan oo ay joogaan maleeshiyada al-shabaab laakiin waxaan rabnaa inaan waxba kaba jiraan ku tilmaamo ku tilmaanno wararka kala duwan ee social mediaha yaacaya kuwaasoo qofba sida ay la tahay u fasiranaya qofba aragtidiis usoo qoraya waxaan rabnaa si guud iyo si gaara intaba inaanu u sheegno in aanu jirin wax isfahmi darro ah ama la dhihi karo conflict oo deegaankan ka jira haba yaraadee deegaankanna ma ahan deegaanada conflict oo ka jiri karo iyadoo loo saameynayo qaacidada deegaankan oo ah dad culimo ah salkoodana uu yahay tilmaamna u ah maxaa la yidhaahdaa culimada soomaaliyeed marka sidaas ayaanu rabnaa inaanu bahda saxaafadda idiin faahfaahino si aad wanaagga u gudbisaan marka guud ahaan dhaqaaqyada deegaankan ka socda dhowrkii maalmood ugu dambeyday hadday ta bandhigii lagu sameeyey dhuusamareeb iyo bandhig deegaanada kale ee hore uga soo dhacay intaba waa kuwo la doonayo in maaragtay lagu sii argagixiyo maleeshiyada al-shabaab si deegaanada hadda ay joogaan ay uga sii baxaan insha allah waan rajaynaynaa inay deegaanadaas oo xur ah ku soo laaban doonto gacanta maamulka galmudug sidaas ayaanu rabnaa inaanu idinla wadaagno wax kale oo deegaanka dheeraada oo ka jira haba yaraatee ma jiro laakiin waxaan rabnaa in laga waantoobo in qofba siduu rabo u hadlo in qofba siduu rabo wax u sheego hadday tahay idaacad hadday tahay qof shaksiya oo social mediahiisa ama bejka uu ku leeyahay wax ku soo qoraya markaasna sida ay la tahay kusoo qoraya waxaan rabnaa in laga waantoobo haddii wax la qorayo aysan bahurayna waxa socda oo horumarka ah ama wanaagga ah ama sida saxdaa wax u jira in loo gudbiyo oo aan dadka soomaaliyeed iyo dadka wanaagga u saaxiibka intaba inaan la mar habaabin aad iyo aad